magaalada khaza ayaa maalinkii boqol soddon iyo lixaad oo xidhiira martigelinayso dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda taas way ku shiidayaan maalin walba in badan oo ka mid a muslimiinta marinka khaza iyadoo wararka ka imaanaya khaza isu soo tarayaan saacadba saacadda ka dambeysa waxayna sheegayaan duqanay ku shiideen haween iyo carruur aan waxba galabsan taasoo ka dhacday qeybo badan oo ka mid ah marinka khaza duqeyn bahalima ayay martigelisay mandiqada dariil balax ee waqooyiga jiida khaza waxayna ka dhacday guri ku yaala mandiqadaasi waxaana ku waxyeeloobay dadkii deganaa guriga iyadoo ay sidoo kale ku dhaawacmeen tobanaan kale magaalada khanyonis duqeyn ay ka geysteen ciidamada yuhuudda waxaa ku shiiday tiro ka mid a dadkii ku sugnaa goobta la beegsaday isbitaalada caafimaadka ee magaalada ayaana la geeyey in ka badan lix iyo toban ruuxoo ku shiiday duqeyntaasi iyadoo burburka dhismayaasha hoostooda lagu laayahay dad badan afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxauu kiyaanka saayuuniga ku kacay in ka badan saddex iyo toban xasuuq uu xushliimo ah kaasoo ay ka dhasheen shuhaado iyo dhaawacyo tirabeel ah sidoo kale ciidamada yuhuudda ayaa duqeyn ka geystay bartamaha jiida khaza waxayna aleeshay guryo iyo goobo ay degnaayeen dad barakacyaal ah mandiqada dariil balax ciidamada yuhuudda waxay ka geysteen duqeyn xoogan ay ku shiideen dad badan duqeyntan ayaa si gaara kaga dhacday guri ku yaala bartamaha mandiqada waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacoo soo gaaray dadkii ku sugnaa guriga labeer tilmaameedsaday sidoo kale ciidamada yuhuudda ayaa duqeyn cudwaaniya ka geystay mandiqada baytillaahiya waxaana halkaasi ka dhashay shuhaado iyo dhaawacyo tirabeel ah in badan oo ka mid a dadkii ku dhintay duqeyntaasi ayaana ah haween iyo carruur goobjoogayaal ku sugnaa goobta ee duqeynta ka dhacday ayaa ka waramaya waxaa ka dhacay beytillaahiya iyo halka la beertilmaameedsaday اللي صار كنا احنا في بيوتنا هنا منطقة باعتبارها آمنة استهدفوها بالطيران الحربي البيت كله بالطيران الحربي كل اللي طلناهم من البيت أطفال waxaan halkan ku tirinaynaa inay tahay mandiqad aamin ah guryaheenna ayaan iska joognay waxaa beegsaday diyaaradaha dagaalka guriga uu dhammay diyaaradaha ayaa burburiyey waxa guriga joogay oo dhan waxay ahaayeen carruur halkaani ma joogin wax ka mid ah kooxaha muqaawamada si ulakac ayay u beegsadeen guriga kani waa cadow fulay ah oo khiyaano badan wuxuu mandiqadan ku tilmaamay inay tahay mandiqad aamin ah kadibna wuxuu bilaabay inuu dadkii ku dilo waa cadow fulay ah فيش منطقة آمنة جابعت أهلنا اللي في الشمال على الجنوب وبدأ باست- باستهدافهم هذا عدو جبان لا يفهم إلا لغة القوة
كما تشاهدون استهداف إسرائيلي لمنطقة مشروع بيت لاهيا منزل يقتلها عدد من المواطنين وجود عدد من الشهداء في المنزل
sidaad arkaysaan waa beegsi ay yuhuudda beegsadeen xaafadda ku taalla beetlaahi waxaa degnaa halkan tiro dad ah waxaa jira dad shuhado ah oo halkan ku shahiiday sidoo kalena tiro dhaawac ah ayaa jira kooxaha gurmadka degdega ayaa goobta si degdeg ah ku soo gaaray waxayna isku dayayaan inay badbaadiyaan dadka waxaa jiray carruur ku jira burburka dhismaha hoostiisa لا يزال هناك عدد من الأطفال تحت أسطح المباني المبنى المتواجد أمامكم ciidamada yuhuudda ayaa kuwa u dhaqmaya sida wuxuusi oo kale waxay ka geysanayaan marinka khaza ayaana ah mid muujinaysa in aysan lahayn damiir bani aadamnimo waxayna ku kacayaan arrin laga argagaxo aan marnaba qofka kusoo dhicinin maskaxdiisa waxay ciidamada yuhuudda duqeyn ku dileen maryamo iyo cabdullaahi oo ahaa aroos cusub saddex maalin markii ay kasoo wareegatay arooskooda waxay ciidamada yuhuudda ku dileen duqeyn xoogan oo ka dhacday deegaanka qarbatil cadas ee magaalada rafax kadib markii ay beegsatay guriga ay ku aqalgaleen wiilka iyo gabadha guriga la beegsaday kuma shiideen labadooda oo keliya waxaa sidoo kale ku shiiday dad badan oo deganaa guriga kooxaha gurmadka deg degana maysan badbaadin ilaa iyo toddoba ruux mooye waxaana burburka dhismayaasha hoostooda iyo biraha shubka laga dhex raadinaya dadka dhaawacyada qaba shuhadada ayaana la aqoonsan karin duqeynta oo xooganeed awgeed sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay weeraro xukugalla ka geysteen deegaanada dhacadaanta galbeed ee dhulka la haysto ee falastiin waxayna waxyeelo kala duwan u geysteen dadkii ku dhaqanaa deegaanadaasi magaalada ramallah iyo ciidamada yuhuudda oo sita gawaarida gaashaaman gudaha u soo galeen waxayna burburin ugu dhaqaaqeen guryihii iyo goobihii ganacsi ee ku yaala magaalada gaar ahaan xaafadda masaa'iif waxay sidoo kale gudaha u galeen magaalada naabolis ee daanta galbeed waxayna gaadiidka gaashaaman ay wateen ku xidheen wadooyinka magaalada waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda dhowr jiha ka soo galeen magaalada alkhaliil gaar ahaan deegaanka dawar ee hoostaga magaalada waxayna sida bacaadadooda ayd ku dhaqaaqeen falalkii argagaxgelinta ay kula kacayeen dadka deegaanka ciidamada yuhuudda ayaa xoog ku soo jiiray deegaanka kawbara ee waqooyiga ramallah waxayna halkaasi ku burburiyeen guryo badan dagaalyaano ka tirsan yuhuudda ayaa arbushaad iyo dhibaatooyin ka geystay muqayimka fawaar ee ka midka deegaanada racadaanta galbeed ee dhulka la haysto ee falastiin dhinaca kale kooxaha muqaawamada ayaa daabacay dambaal loogu magac daray xukuumaddiina been bay idiin sheegaysaa taasoo lagu soo bandhigaya arrimo dhowr oo ku saabsan heshiiska xaban joojinta iyo maxaabiis isweydaarsiga ee dhex mari doona labada dhinac dambaalkan ay kooxda muqaawamadu ku daabaceen barta ay telegaramka ku leeyihiin ayaa lagu soo bandhigayaa sida uu benyamin netanyahu u tuuray arrinta ku saabsan lahaystayaasha yahuudda uguna badashay arrin ka yaabiyey in badan oo ka mid ah dadka yahuudda taasoo ah inuu laaluush ku bixiyey sidii uu usii joogi lahaa madaxtooyada looga arrimiyey dadka yahuudda fariintani bayse muqaawamada ayaa kusoo beegmaysa xilli uu maanta baaqday kulun ay lahaayeen wakiilada ehelada maxaabiista iyo ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu taasoo looga arinsani rabay sidii loo soo dayni lahaa lahaystayaasha yahuudda ee ku jirta gacanta muqaawamada looguna soo celin lahaa eheladooda madaxa maktabka siyaasadda ee kooxda muqaawamada ismaaciil haniya ayaa sheegay inaysan heshiiska ogolaan doonin ilaa ay yahuudda ka joojiyaan duqeymaha kana baxaan guud ahaan marinka khaza go-doonkan ay ka qaadaan dadka barakacayaashan ay si nabadda ugu laabtaan deegaanadooda ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha maamulka yahuudda ayaa waxa uu sheegay in aysan marnaba aqbali doonin dowlad falastiiniyadda ah oo ay xukumayaan dad falastiiniyiin taasoo ah waxyaabaha ugu daran ay dowladaha caalamka ku cadaadinayaan yahuudda wuxuuna intaa ku daray netanyahu in heshiis walba oo dhex maraya falastiin iyo yahuudda u ahaadaa wadaxaajood dhex maraya labada dhinac oo keliya aysan ku lifaaqnayn dowladnimada falastiin netanyahu oo sii hadlaya ayaa wuxuu intaa raaciyey wixii dhacay toddobadii oktoobar inay ahaayeen dagaal argagixiso oo ay soo qaadeen kooxaha muqaawamada waa sida uu hadalka u dhigaye dagaal oogii netanyahu ayaa iska inatirayo waxa uu ka wada jiidaa khaza isagoo aan arkin inay tahay mid argagixiso balse waxa ku dhacaya ay yihiin dagaal argagixiso oo ay soo qaadeen muqaawamada mar uu soo hadal qaaday netanyahu lahaystayaasha yahuuddi ee ku sugan marinka khaza ayaa waxa uu sheegay in lagu sii deyn doono howlgallo milatari ama wadaxaajood ay la galaan muqaawamada maamulka netanyahu ayaana coddeer oo wadajira ku sheegay in aysan dhisman doonin dowlad falastiiniyadda oo la wada aqoonsan yahay sida muuqata yahuudda ayaa ku dadaalaysa in ay meesha ka saaraan falastiin iyo guud ahaan dadka falastiiniyiinta duqeymaha sida joogtada loogu garaacaya marinka khaza ayaana qayb ka ah baabi'inta muslimiinta falastiin